diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee turkiga ayaa duqeymo xoogan ka waday gobolka xuduudda syriya ee ay maamulaan xoogaga dimuqraadiga ee syriya ee loosoo gaabiyo s d f turkiga ayaa ku eedeeya kooxaha ugu tunka weyn s d f ee kurdiyiinta kuwaas oo kale ah y b j iyo y b j inay xiriir la leeyihiin xisbiga shaqaalaha kurdiyiinta ee b k k oo ah koox ay ankara iyo washington labadaba u aqoonsan yihiin urur argagixiso bartilmaameedyadu waa sida ay tilmaamtay kaabayaasha tamarta iyo wixii la midka ah taasoo micnaheedu noqonayso in aanan b k k iyo kooxaha xiriirka la leh ee y b g iyo y b j ee dalka suuriya loo ogolaan inaysan aaggaasi ku yeelan maamul maxalli ah madaxweynaha turkiga ayaa hadda ku hanjabaya inuu qaadi doono duulaan dhanka dhulka ah laakiin ciidanka jabhadda difaaca suuriya ee kurdiyiinta waxaa taageero ciidamo maraykana oo gaaraya sagaal boqol oo askari kuwaasoo qayb ka ah dagaalka ka dhanka ah kooxda ice hase ahaatee falanqeeyaasha ayaa sheegaya inay jiraan warar sheegaya in maraykanka uu ka fakarayo sidii uu ciidankiisa ugala bixi lahaa suuriya washington waxaa laga yaabaa in dhab ahaantii ay isu diyaarinayso inay macsalaamayso bahwadaageeda dhulka suuriya ee s d f kuna dhahdo idinka ishabeeya annaga waa isaga baxaynaa halkan sababtoo ah maamulka ayaa sida muuqata ku cayaaraya fikradda ah in ciidamada maraykanka ay halkaasi sii joogaan iyagoo u arka inaysan muhiim ahayn hadda kadib sababtoo ah waxay dhex joogaan dariiqo khatara ciidamada maraykanka ee ku sugan ciraaq iyo suuriya ayaa bartilmaameed u ah weerarada sii kordhaya ee lagu eedeynayo kooxda taabacsan iiraan pentagonka ayaa beeniyey wararka sheegaya in ciidamada lasoo saarayo hase ahaatee falanqeeyaasha ayaa sheegaya in kabixitaanka ciidamada uu soo afjari doono xiisad sanado badan soo jirtay oo u dhexaysay turkiga iyo maraykanka xiriirka maraykanka ee y b g wuxuu saameynayaa ku dhowaad dhammaan iskaashiga suurtagalka ah marka marka hore maraykanku waa inuu hubiyaa siyaasadiisa ku wajahan y b g markaas turkiga iyo maraykanku waxay bilaabi karaan inay ka hadlaan arrimo kale ankara ayaa bishii january qaaday diidmada qayxan ee ay duldhigtay kubiirista sweden ee gaashaanbuurta neto aqalka cad ayaa isna dib u ansixiyey heshiiskii uu turkiga uga iibinayay diyaaradaha dagaalka kooxaha waxayndheindheeya ayaa tallaabooyinkaasi u arkaa in labadan wadan ee ka wada tirsan neto ay ka shaqaynayaan hagaajinta xiriirkooda booqasho laba maalin ah oo ay dhowaan ankara ku tagtay kusimaha wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda maraykanka victoria noland ayay u arkaan inay tahay fariin hoose oo la diray falanqeeyaasha ayaa rumaysan in hogaamiyaasha s d f laga yaabo inay jawaab deg deg ahi arrintaasi ka bixiyaan haddii amerikaanku baxaan aad bay ugu adkaan doontaa in s d f ay sii noolaato ilaa ay heshiis kala gelayaan dimashik laakiin wakhtiga ayaa guraya dabcan mana sheegi karaan shuruudo la mid ah kan ay heli doonaan marka ay baxaan ciidanka maraykanka mucaaradnimada in ciidanka maraykanka ay joogaan dhulka suuriya ayaa ah wax naadir ah oo ay wadaagaan dowladaha ankara iyo dimashik falanqeeyaasha ayaa sheegaya in haddii ciidamada bishaar al asad ay dib ula wareegaan gacanku-haynta gobolka ay ku badan yihiin kurdiyiinta ay ku filnaan doonto in erdogan uu guul ka sheegto dagaalka uu uga soo horjeedo xoogaga kurdiyiinta suuriya taasina waxay soo afjari doontaa duulaanka turkiga ee qeybo ka mid ahi dhulka suuriya